wasalaamu calaa rasuulillah saakal halka waxaan dhagax dhigaynaa bayfmadkii iyo waddada laamiga ah ee caasimadda sidii loo samayn lahaa bayfmed ama waxaa la yidhahdo mashabiyeediga ee dadku maro in dhammaanteed inshaa allahu tacaalaa lagu dhammaystiro sidaa ogtihiin madaxtooyadu waa meeshii qaranka looga talinayey waxaanay horseedaa madaxtooyadu mar walba dhismaha iyo iyo hagaajinta iyo horumarinta dalka ayay horseed mar walba ka tahay waxaa dhagaxan la dhigaya uu yahay in la sameeyo meeshii dadku marayey laamiga meeshii dadku marayey meeshii biyuhu marayeen sidoo kale la sameeyo waxay noqon doontaa insha allahu tacaala bilow laga bilaabo isgoyskan waxa weeye maktabadda masaarida ilaa iyo maaliyadda la dhigo oo intan ay madaxtooyadu sii jeed iyo soo jeedba ay dhigto intan baarlamaan ka soo jeedda iyo intan madaxtooyada ka jeedda intaba ay dhigto sidoo kale sidii wasiirka daakhiligu hore u sheegay waxaa lagu dhammaystiri doonaa magaalada waxaa dawlad ahaan aanu fogoska saaraynaa inta aan babligu ama dadka bulshadu aanay guryahooda hor dhigin in meelaha amaakinta dawladda meelaha dawladdu ay leedahay guryaha dawladda wasaaradaha hortooda bayfmentkii la wada dhigo oo la wada sallaxo la wada hagaajiyo kadibna aynu ku dhammaystiro insha allahu tacala caasimadda waxaynu u baahan nahay si aynu u muujinno horumarkeenna inaynu dhammaanteen qof walba intuu qaban karaya qabto si dalkeenna aynu horumarinno waxaynu u baahan nahay qof walba intuu qaban karaya uu qabto waxa muhiima oo aad iyo aad u muhiima runtii in loo soo jeesto oo waxyaalaha waxa weeye lagaga jeesanayo layskaga mashquulinayo aan macnaha weyn lahayn la iska daayo loo soo jeesto si aynu dalkeenna u horumarin lahayn waan ka xumahay dadka qaarkii inay farax gelinayso ama ay u jibbaysan yihiin wax dalka duminaya mudaharaado iyo wax dalka wax u dhimayo dib u ridaya waxaan leenahay waar dalka inaynu mudaharaadka ku faraxno ama dhiiri gelinno waxaa ka wanaagsan inaynu dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo hagaajintiisa inaynu gacmaha isu qabsanno ha laga daaya qaska dalka dadka qaska ku farxaya qaska ha ka daayaan aynu dalka dhisanno aynu wax qabsanno aynu isku duubnaanno insha allahu tacaala waa arkaysaanoo tan waa bayfmentkii ama waxa la yidhaahdo malshibiyeediga dhulkii waddada dadku uu marayey oo laamiga la kala saari doono insha allahu tacaala meeshii dadku marayey iyo meeshii laamiga gaadhigu marayey sidoo kale waa laga yaabaa inaad isweydiinayso in laamiga iyo samayntiisii horaa loo dhigay halka kan laamiga oo loo loo mariyey laami cusub magaaladana insha allahu tacaala waxaa dawladda u qorshaysan in laamiye cusub la wada dhigo haddii alla ka dhigo laamiyada waaweyn oo dhan berbera waa ogtihiin inaannu gebagebo ku jirro oo istabtan hargeysa uu soo socdo xagga shishana laga sii wado istabtan hargeysa insha allahu tacaala markuu soo dhaafo waxaa qorshuu yahay in magaalada hargeysana iyadoo dawladda hoose iyo dawladda dhexba la iskaashanayo magaalada gudaheedana lagu dhammaystiro insha allahu tacaala wax allaaliya wixii suurtagala awooddeeda waxba kala hadhi mayno waxaan leenahay aan gacmaha isu qabsanno horumarka waxaan leeyahay magaalooyinka kale sbeshali reer burco waxaan ugu baaqayaa gobollada waa la horumarinaya la burburin maaya gobolkiina horumariya mudaharaadyada iska daaya waxqabsada wixii aa qabsataan baa idiin soo hadhaya waxba qaylada iyo qasku waba waxba tari mayso aan dalkeenna dhisanno oo waxqabsanno waxa weeye aan u kala tartanno o u kala dheerayno sidaynu wax u qaban lahayn waxa weeye ugu jeesan lahayn inaynu wax dhisno dhammaanna mas-uuliyiinta waxaan ugu baaqayaa horumarka iyo dhismaha dalka ayaan ugu baaqaya in dadka bulshada loo soo jeediyo ee aan burburintiisa iyo iyo dhibaatadiisa iyo hagardaamadiisa loogu baaqin waa mahadsantiin assalamu calaykum waxat ullahi barkatu